bismillahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhammaan ba akhyaarta sharafta leh ee ku jirta madasha sigisti waxaa maanta madasha sigisti inoogu ah marti sakariye xaaji siciid oo ah afhayeenka gobolka bari ee puntland ee north america waxaynu rabnaa inaynu ka wareysano ama uu inooga warbixiyo dhibaatooyinkii ka dhacay gobolka bari ayaamihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey xaaladdu meeshay marayso sida wax u dhaceen iyo xaaladdu siday tahay sakariya kusoo dhawow madasha sigist marka hore
walaal aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiinba waan idin salaamayaa gaar ahaan wariyayaasha iyo maamulka madasha isagna suudiya wariyaasha dhammaantiin baa idin salaamaya walaal
aada iyo aad baanu kaaga qaadanaa salaantaas iyo mar kasta oo aanu ku baahano inaad nagu soo booqatid madasha sigisti si agar la-aan aana noo siisid warbixinada iyo xogogaalnimada aanu kugu tuhmayno bal waxaad nooga warantaa si guud ahaaneed gobolka bari iyo xaaladiisu meesha ay hadda marayso iyo waxyaabihii ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyey bal kusoo dhawow walaal aad iyo aad baa mahadsan tahay sidaa la socotaan ayaamahan xaaladda ma deganayn madaxda puntland mid degmo iyo mid tuulo iyo mid deegaan puntland oo dhan waxay kusoo shumayeen magaala magaala madaxda gobolka bari ee boosaaso iyada oo qorshuhu uu ahaa eelaboorka dhamaystir in yar oo u dhinayd in la dhamaystiro ambassadorka talyaaniga yimid madax badan oo e u da imaatay madax dowladda federaalka soomaaliya ka socotaa timid dhagax dhig buu ahaa hal kilomitr oo dhinayd in yaroo dhinayd in la dhamaystiro oo madaxda oo joogto adiga la furo bay ahayd marka taas oo jirta last week waxaa yimid magaalada carmo galland arrimaha dhanka siyaasadda dadka deegaanadaas wada degan iyo qolyaha maamulka haysta cabsi badan oo hore u jirtana way jirtay cabsi badan oo soo kala dhex gashay markaasna way jirtay waxaa jirta cabdulla cali gaas intuusan safarkiisa hadda ugu dambeysa uusan ka soo noqon in uu ciidamadii daraawiishta waa sida dadka anigu aan wareystay xogaalka ay ugu warrameen ciidamada daraawiishta qeyb ka mid ah iyo ciidamadan bermedka la yiraahdo oo qeybi beri joogta qeybina uu mudug ay joogtay intii mudug joogtay uu yiri ee gobolka bari ha laisugu wada yimaado ciidamada uu cabdulla uu hogaaminayay iyada oo wax explanation ah uusan ku siinin cabdulla cali gaas dadkii maamulka markaas isaga oo madaxda u ahaa ama dadka deegaanadaas deganaa dadkuna eebayaabaraayeen ba waayo ciidamadii daraawiishta o dhan boosaa la keenay ciidamadii bermudka o dhan waxaa laisugu keenay boosaaso dadku waxay isweydiinayaan war cadowga intaan la eg oo ciidamadan tirada badan loo wato oo la rabo in la weeraro ama dhibaatada kusoo socoto boosaaso maxay tahay marka arrintaas darteed baa qarjab ninka hadda dhaawaca ah iyo rag kale oo ciidamada ka mid ah oo afguduud ka mid yahay cabdiweligaas waxay weydiiyeen ba la yidhi sababta ciidamada daraawiishta iyo ciidamada bermedka la isugu keenay gobolka bari oo mudug iyo nugaal loo soo balleeyey taas isaga oon qiil u haysan jawaabteedana aan bixi karin wuxa uu qiil ka dhigtay iyo inuu ku marmarsiyoodo inuu yiraahdo cabdulla cali gaas madaxda la shaqeynaysa uu ku yiraahdo iyo dadka deegaanka deganaa hadday odan dhaqameen noqon lahayd iyo hadday siyaasi noqon lahayd inuu yiraahdo waxaan uga dan leeyahay trecoob aan rabno inaan ciidamada ku sameyno iyada oo ciidamada haddii trecoob lagu sameynayo deegaan kasta loogu tegi karo oo lagu soo trecoobi karo aysan lagana fiican yahay in hal magaalo la isugu keeno marka sidaas darteed dhibaatada ugu weyn oo maanta dhacday oo horena deegaanada aan loogu arki jirin waxay tahay cismaan afdalow oo ciidamada bermedka haysta shala maahana daraad ninka la yidhahda afgudud ciidamada dhan trecoob buu ku haystay liiskeeduna wuu haystay liistiye waxaa jirta uu yiri dadkan ciidamo maahan magacyadan meesha ku qoran dad jira ma ahan waa magacyo fake ah maanta markii meesha la isugu yimidna ciidamo dhowr kun uu afdalow yiri cismaan afdalow uu sheegtay inay bermed yihiin laakiin aysan sagaashan ka badnayn taas la isku khilaafay kabacdina gacan saar uu dhacay kabacdina ay xabaddu ay bilaabatay ciidamada cismaan afdalow ayaana xabadda bilaabay wasiirka amniga qarjab wuu soo kala dhex galay inuu kala badbaadiyo nasiib darro wuu ku dhaawacmay dhaawac culus oo weliba isbitaalka boosaaso waxba looga qaban waayey kadibna magaalada banaankeeda meel dhowr kilomitr ciidamo jooga oo naata ah helicopter loogu qaaday si markabka dhexdiisa loogu daweeyo ilaahay caafimaad ha siiyo aan leenacnay qarjab laakiin xaaladiisa ma fiicna laba nin oo kale inaan xuso u baahan oo ku dhintay baa jira ku-xigeenka ciidamada bermadka wuu ku dhintay allah u naxariisto iyo guddoomiyihii tuulada waaciya isagana waa ku dhintay ee karkaar allah u naxariisto afar wiiloo kalena way ku dhaawacmeen taas markaan ka gudbo waa dhibaatada ka dhacday boosa dhexdeeda waxaa jirtay niman madax ah oo ajnabi iyo soomaali isugu jira puntland oo rabi inay aadaan gorowe maadaama gallan uu eridaas ka agdhow yahay baqdin laga baqaayo waayadanba waxaa jirtay qof kasta oo madaxa oo gorowe aadaya in ciidamo sarason lagu daro si ay u dhaafiyaan degmada carmo kadibna ciidamadaas sagootinaya madaxda ay soo laabtaan marka laba gaari oo oo technical yaryar oo toddobiyo toban wiil ay wataan baa sagootiyey nimanka madaxda ah markii ay carmo dhaafiyeen oo waacyo geeyeenna way soo noqdeen gaari kamida baa qalimay lix wiil waa dhaawac culus weeye iyagana laba wiilna waa ku dhinteen shilkaas gaariga guddoomay ciidamada sarison marka xaaladda amniga hadda haddaa wax iga weydiiso ma fiicna jahawareer baa jira waxaad la socotaan magaalada garowe inuu mudaharaad ka dhacay laba beri ka hor lacagta doolarka ee cirka isku shareertay doolarkii la waayey maadaama lacag faalsa oo tiro badan ay soo gashay deegaanka boosaaso shalay mudaharaad aad iyo aad u ballaaran baa ka dhacay sampton way isagana marka jahawareer aad iyo aad intaynaan intaynaan shaqaaqada meesha ka dhacday ka gudbin dagaalkan marka hore waxaan rabnaa haddaan nahay shacabka soomaaliyeed exactly inaan fahno waxa uu ka bilaamay waa dagaal ka dhex dhashay ciidanka dhexdiisa oo ku saabsanaa lumber la isku qabtay tirada ciidanka askarise nin sarkaalisi sheegtay iyo ciidankiioo la waayay sidaa miya walaal waxa weeye xaqu feerow ka dilaaca waxaa jirta n g oyo iyo hay-ado waxaa jirta ka madax banaan puntland ama soomaaliya oo ku bixiya dhaqaale ciidamada bermadka iyo ciidamada kaloo lamid oo puntland waxaa jirta dadka canshuurta laga qaado iyo hantida laga helo shacabka puntland in lagu bixiyo ciidamada puntland marka waxaa jira ciidamo la rajiisgareeyey oo boqol gaaraya ama sagaashan gaaraya sida hadda kuwa bermadka oo kale la yidhaahdo laakiin iyagu ay sheegteen inay saddex kun yihiin laakiin saddex kun aanan ahayn oo siddeetan ilaa sagaashan ah waxaa jirta ciidamada b n s fta oo boqol iyo soddon ama boqol iyo afartan ah in la yidhi waa afar kun iyo shan boqol si hay-adaha iyo n g oyada ajnabigana lacag looga cuno waxyaalo taakulan badanna looga helo dadka deegaanada u dhashay puntland oo dhan canshuurta laga qaadana looga qaado afar kun iyo shan boqol oo waxaan haysanaa ciidan oo bermada saddex kunood oo ciidan oo waxaan haysanaa b n s f a laakiin waa been xeryaha markaad tegtid boqol ka yar baa ku jirta macnaha inta la isku qabto waa intaas weeye afguduud ninka la yihahdo hadda ciidamada haysta waa nin daacada wuu sigtay waxaa keliya oo lagula dagaalay maanta oo la rabay in lagu dilo isaga waxay ahayd meeshaan saddex kun oo ciidana ma joogto less than hundred baa joogta listigaas less than hundred baan qoranaynaa sida xaqa u yahayna less than hundred baa qoromnaa oon bishii lacagna ku qaadanaysaa macaawinana lagugu siinaya hadday cunto noqon lahayd hadday lacag noqon lahayd hadday uniform noqon lahayd laakiin mar dambe saddex kun oo ciidan lacag lagugu siinaya ma jirto okay maxay tahay afhayeen fikriye xaaji siciid afhayeenka gobolada bari ee puntland maxay tahay cabsida xoogga leh ee gallan laga qabo mucaaradka puntland waxaynu ognahay ama xukuumadda mucaaradka kuwe inaanu sakariye inaanu ahayn gallan qura laakiin dhibaatada dheeraadka ama baqdinta dheeraadka ah ee puntland ay ka qabto ama xukuumaddu ka qabto guddoomiyihii hore gobolka bari gallan ee ilaa xadkaa gaadhsiisan maxay tahay iyadu
markii aad aad dib ugu noqoto taariikhda dhowrka biloodoo lasoo dhaafay aad fiiriso gallan isagoon dembiga waxba galsan baa la weeraray cabdiweli caligaas wuxuu ahaa ninka mas-uuliyid ka ahaa in la weeraro cabdiweli caligaas maadaama uu cabdiweli caligaas madaxweyne yahay raggu waa adliif waxaan u aaminsanahay way kala siyaasad fiican yihiin hadalka iyo aqoontana way ku kala duwan yihiin cabdiweli caligaas wuxuu hanan waayey shacabka gobolka bari degan maadaama kacdoon uu dhacay ma only galan keliya maaha maadaama kacdoon uu dhacay oo shacabkii mudaharaaday hadda ka hor oo arday yaryar la weeraray oo odayaal dhibaato lagu sameeyey odayaal dhaqameed oo shacabka uu kacay waxa uu hanan waayey cabdiweli caligaas in uu shacabkii hanto oo ajendaha isaga uu rabo ama ha ku saxsanaado ama ha ku qaldanaado uu shacabka gobolka bari uu ka gado wuu ku guul daraystay baqdinta marka ciidamada intaa la-eg in nugaal iyo mudug laga keeno oo furimo kale lasoo baneeyo oo boosaaso la isugu keeno waa baqdin uu cabdulla alikaa shacab ka baqaayo anu taas baan dhihi karaa ma aha galan keliya maahan shacabka deegaanada degoo dhan weeye okay wa waan garanay sakariya haddii aan cabsidani ay ahayd in nabadgelyada madaxda u timi iyo cabdiweli la sugo maxaa marka sababtan keentay haddana tirakoobta mabscuskii baa ku ka weynaaday intii la rabay haddii la odhan lahaa cabdiweli wuxuu u keenay ciidankan inuu gallan iskaga ilaaliyo ama isaga ha noqoto ama madaxda la joogta ee shisheeye ha noqotee arrintani dee ilaa xadkaa ma gaadheen miyaynaan orin karin waxay ahayd arrintani sida loo yimi tirakoobtan bay ahayd xaqiijinteedii baana koosgaraystay in dhibaatadani ay timaado anigu waxaan qabaa fikrad ahaan dad badanna markii aan la hadlay ninka la yidhaahdo cismaan abdalow hadda ka hor mar aan qolkan ka hadlayna waa ka hadlay cismaan abdalow baan rabaa inaan wax yar idin iftiimiyo dhammaan intay dhegaysanayso oo dhan cismaan abdalow wuxuu ka mid ahaa ciidamadii puntland ee cabdullaahi yuusuf waagi allaha u naxariistay xamar markuu tegayo uu ka watay deegaanada puntland jego weyn buuna ka hayay xamar dowladda federaalka ahayd oo cabdullahi yuusuf kumeelgaarka uu ka ahaa allah u naxariistay niman waxaa jirtay al-shabaab ahaay oo lasoo qabtay hub tiro badan oo la qabtay waxaa mas-uuliyadeeda qaaday inaad xasuusataan iyo in kale ma xasu ma garan karo anagu waa xasuusanaa dadka waxgaradkaayoo dhanna way xasuustaan weriyaalna waatiino waa fahmi kartaan waana xasuusataan cismaan afdalow inuu sii daayay nimankii al-shabaabka ahaa inuu hub dowladda federaalka ee lahayd uu al-shabaab ka gaday liidkaas markuu soo galana la xiri waa la xiray kadib markii lasoo daayana cabdullaahi yuusuf wuu buriyey wuu ka buriyey jegadii uu hayay oo wuxuu aaday puntland waagii farole uu haystay liidad badan baa soo galay inuu al-shabaabka la shaqeeyo hadda maalinkii ugu dambeysay oo garacad lasoo weerarayay iyo ail liid baa soo galay waa tii buulka laga dhigayo jagada laga qaaday cabdiweli cali gaas baqdinuu ka baqaayo miyaa siyaasad xumo miyaa ma dhihi karo ma garan karo laakiin isaga waa ninka hadda buulka ka qaaday oo yidhi ilaa amarkayga maaha lagama qaadi karo markii sicid dheere iyo tarjab ay ka qaadeen marka hadda tirakoobka keliya kuma saabsana afdalow afguduud ninka la yidhaahdo oo ciidamada haysta qarjab iyo nimanka kaleo dhan ciidamada way ogyihiin zaynad habi wirid ninkan la shaqeynaya nimanka afka duubta dhowr boqol oo qofna ku dila deegaanada dadkan madaxa jebiya sidaas darteed wuxuu dareensanaa oo ogaa ragga ku daba jira isaga hadday noqon lahayd nimanka dharcadkaayo puntland hadday noqon lahayd nimanka ciidamada kulliba sidaa darteed baa ciidamadi ciidamadiisa markii afdalow iyo ninka madaxda oo ka sarreeya afguduud markay gacan isu qaadeen iyagoo gacmo isdhaafsanaya ama feer ha noqoto ama dharbaaxsho ha noqoto waxaa xabadda bilaabay ciidamada cismaan afdalow dhaawaca iyo dhimashada markay dhacdana cismaan afdalow iyo ciidamadiisa magaalada way ka baxeen way carareen waxaa la hubaa inay carmo iyo waaciyo iyo hidiyo dhaafeen laakiin gorowa ma gaarin anaa gorowa la hadla dhowr sac kahor gorowa ma aysa gaarin laakiin boosana way ka baxeen ilaa hadda meelay ku sugan yihiin lama oga qarnay ku sugan yihiin mayda dhigi karo oo lama hubo qarno laakiin wax bruuf oo cad lagama hayo qarnuu jooga iyo ma jooga midna lagama hayo ma fahanteen
marka marka ciidamadan uu wato afdalow ee aad taariikhdooda dheer kasoo sheekaysiisay kasoo sheekaysay madax badan oo puntland aad sheegtay inay ka shakisanaayeen adigu marka aqoontaada iyo xaaladahan aad la diristay faraha badan maxaad maxaad ku tirinaysaa maxay tahay ujeedkooda qofka markii aad mas-uul tahay noocay doontaba ha noqoto dhibaatooyinkan oo kale iyo tuhunka markuu yimaado waxay ahayd ninkan maadaama xilka laga qaaday inaan dib loo soo celin waxay ahayd investication in lagu sameeyo waxay ahayd dadka deegaanada bari iyo puntland nugaal mudug meel kastay degaanba horta laga jaahil bixiyay ninkan ama dembigu inuu ku caddaaday ama inuusan ku caddaanin isaga oo afdalow adeegsanaya magaca familka jafida uu ka dhashay cabdiweli caligaas iyo ilma adeertinimo iyo naasnuujin in uu intuu gobolkiisa ka yimaado isagoo tuhun uu jiro inta yimaado waxay ka mid tahay waxyaalaha siyaasad xumada ah oo cabdulle caligaas iyo xulufadiisa dadku ugu kacsan yihiin oo uga soo horjeedaan ay dhibaatooyinka badan uga tirsanayaan anigu saasaan aaminsanahay waayo maamulka haddii uu yahay maamul daneynaya dadka deegaankooda shacabka dhan kasta fiirinaya ninkan waxay ahayd inuu mar hore ka qabto
okaylasoo istaajiye intaynaan ka bixin xaaladda militariya ka dhacday gobolka bari khasaaraha hadda dagaalkaa ka dhacday ka dhashay waxaa tiri laba nin waa dhinteen dhaawacu waa imise guud ahaan dhaawaca guud ahaan afar waaye haddii qarjab lagu daro waa shan waaye afar askari baa aa ku dhaa aa ku dhaawa ayaa ku dhaawacmay wax serious condition ah oo hadda nafkadhowr ah sida ninkii keliyaha la yidhi xabadda way kaga dhacday dhiiguna hoos buu ugu noqday ma aanin ma jiraan cid kale oo hadda serious condition ah la oran karo waa saddexda saddex sad- saddex saddex ka mid a askarta iyagana dhaawacooda waa culus yahay dhaawacooda ma fudud ma fi ma fududa waa culus yahay waxaan kaloo rabaa inaan intaas ku darsado oo arrin aad iyo aad looga xumaado ah hadda intaanan madasha anigu soo gelin waxaan la hadlayay boosaaso nin doctooroo caanaan la hadlayay nin kaloo wasiiraan la hadlay waxay ii sheegeen cabdiwel caligaas inuu hadda u safraayo the time hadda anigu aan wada hadlayno ama halka saac oo soo socda ama daqiiqadaha aan wada hadlayno inuu u safraayo jabuuti oo uu rabo inuu ka qayb galo caleemasaarkii cumar geele ee madaxweynaha jabuuti isaga oo weli aan xallin arrimihii ka dhacay magaalada boosaaso dhaawacii dhimashada ka dhacday welina uusan ka hadlin conferencena uusan ka qaban haddana uu rabo inuu jabuuti u dulo taas macnaa waxay caddaynaysaa maamul inuusan meesha ka jirin inuu maamulka isku dhex yaacay dadkii kala damayn jiray ama isxushmayn jiray la isku dhihi jiray puntland in ay tafraaruqu soo kala dhex galay kalsoonidii inay dhuntay in la kala yaacay taas baa meesha caddaynaysa waxaan kaloo rabaa inaan idin waxaan kaloo rabaa inaan sakariyaha idin- macalintaadan ka bixin aad waa kuu soo Mm.
daynayaaye haddii uu ka baxay ciidankii xabadda riday ee afdalow magaalada boosaaso maxay Ah.
tahay hadda kacsanaanta kale ee ka jirta ee xaaladeedu ay weli aan leedahay ma ay degsanaa oo ma ay deginay
Een, waxa waaye qarjab wuxuu ka dhashay een, shacabka reer puntland buu ka dhashay een, sh- qeybo ka mid ah marka jifihaan la yidhaahdo Een, afdalowna wuxuu ka dhashay shacabka reer puntland jife ka mid ah Een, ma habboona mana fiicna nina inuu wato boqol ciidan ah nina boqol ciidana uu wato Een, kullina ay ciidamada puntland wada sheeganayaan dhaawac iyo dhimashana ay geysteen qaybo ka midna weli magaalada ay joogaan oo laga yaabo inay berri ama saadama ama saacadaha soo socda ay isku dhacaan
marka waxa kacsan shacabkii kale ee reer puntland oo arrintaa isku dhaca ka xun miyaa oo farqi saddexaad oo kale ah shacabka waa kacsan yahay wuxuu ka baqayaa labadan ciidan oo hubaysan oo labaduba qaybo ka mida weli magaalada ay joogaan oo labada jife ah qarjab jifada uu ka dhashay iyo afdalow jifada uu ka dhashay oo iyaguna isku dhaca oo halkaas dhibaato kale ay kasoo kororto oo oo magaalada boosaaso ah
ma ka hadlay madaxweynaha cabdiweli cali gaas ama dawla xukuumadda inteeda kale arrintan wax si publica uga hadlay oo ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan puntland wax ka yiri ma ka jiraanay xukuumadda puntland een walaal een shacabka een isimada een nimanka coqaasha ah niman badan oo wasiiro iyo xildhibaano ku jira een maamulka puntland oo horey waxaa jiray afkooda uga xirtay markay arkeen arrinta inaan waxba laga qaban karo kuwo qaarkoodna ay ku dhahayaan wareede een hadda cabdulle cali gaas bal ha iska dhamaysto dhowrkiisa sano wax kalaan samayn karna ma jirto iyo kuwa cabdulle cali gaas heshiis kula ah qalad kasta uu sameeyo ciidamadiisa dembi kasta ay galaan iyo qalad kasta iyo dhib kasta ay geystaan laakiin anigu waxaan qabaa oon aaminsanahay een, puntland inay ka dhasheen dad badan oo waxgarada deegaankay rabanba ha ka yimaadaan Een, dad badan oo loo baahan yahay maanta inay arrintan ka hadlaan dad badan oo loo baahan yahay maadaama maamulku uu fashilmay waxyaalo badan uu ku fashilmay haddii ay casili lahaayeen oo iska qaban lahaayeen haddii ay sii haysan lahaayeen this is the time oo loo baahan yahay dadku inuu hadlo oo oo kor u kaco waayo een, dawlad iyo maamul waxaa lagu yaqaanaa labada qof oo isdagaasho kuwa heshiisiiya ciidanka kii qalad gala banishment kuwa ku sameeya Een, waxay ahayd een, duulista hadda uu maanta duulayo inuusan duulina dadkii dhibaatada gaartay een, een, aasitaankoodana inuu ka qayb galo een, kuwa dhaawacana uu kor tago een, arrintaana uu ka hadlo ninka dambiilahayo dadka laayo carana lasoo qabto intaba mid mid sameynaya maahan marka marka sh- Een- shacabku waa j- shacabku waa jaha wareersan yahay waa kuwa Waa- afka waa- gabay oo iska aamusan iyo kuwa aan waxba ka qaban karin dee
waan garanay sakariya arrintan shaqaaqada dhacday iyo xaaladan cirka maraysa maxay kaga aadan guddoomiyihii hore ee galland isagu muxuu xaalad ku leeyahay muxuu arrintaa ma ka hadlay wax shaqaa ma ku leeyahay maxaa naga siinaysaa warbixin gal galan een, la- la- lama hadlin een, shalay maay doraad cabdiweli cali gaas iyo isaga way wada hadleen een, cabdiweli cali gaas wuxuu ku yiri galan oo aan wada hadallo aan wada fariisano galan wuxuu yiri ma wada fariisan karo anigu guddi aniga iga matela oo iga socda ayaan keensanaya cabdiweli oo maamul ahaan iyo adiguna guddi adiga kaa socda keenso guddigaas ha wada fadhiistaan hadday heshiiyaan aniga adigu waa isoo hor fadhiisanana waa wada hadlaynaa haddii ay heshiin waayaanna dee waxaan isugu imaano ma jirto dadmins waxa waaye ninkan guddi buu samaystay guddigaas qodobadii oo galan uu soo qortay iyo waxyaalaha heshiiskiisa kamid a haddii cabdiweli caligaas uusan haddi ku ahayn iyo xulfadiisu ma wada fadhiisanayna wey haddii kaleeto na waa wada fadhiisanaynaa marka wax xiriira oo labadooda ka dhexeeya ma jiro way jiraan dad tiro badan oo u dhashay shacabka kamid a shacabka gobolada puntland oo waawaan iyo nabad ka shaqaynaya gallanna maanta ma ahan nin dhahayo dad baan anigu ku duulayaa iyo deegaanaan burburinaya maahan gallan waa nin ummadda uu ka dhashana xushmeeya shacabka soomaaliyeed iyo shacabka puntlandna jecel inay wax wanaaga ku tilmaamaan xumaanaysa ku tilmaamin waa nin mar kasta nabadda iyo sharciga dhowraya waay xaqna ku taagan marka wixii intaas kasoo baxay insha allah anaa idinla socodsiinaya lakin wax hadda isoo fariistay iyo wax isku tegay iyo guddiyo isku yimid midna ma jirto iyadoo arrintaas taagan tahay baa arrintan dhacday waxaan kaloo rabaa inaan idinku darsado boosaaso waxaa degan shacab aad iyo aad u tiro badan tijaarta atink waxaan umalanaya puntland ugu tiro badan ubaa ganacsatay soomaali oo dhan dadkaas waxay u baahan yihiin maanta hantidooda inay badbaadiyaan waxay u baahan yihiin inay securit fiican inay samaystaan waayo boosaaso dadka maanta jooga oo deegaanada gobolka bari u dhashay ama shacabka puntland oo dhan marka la yidhaahdo waxaa jira dad annaga naga tiro badan oo waayadan o dhan deegaanka kusoo milmaayay oo oromo ah oo ka yimid dhanka ethoobia dad kale oo waxaa yimid ajanib oo afrikada kale ka yimid waa la buuxaa dadkaasoo dhan luuqadaadi baa la bartay qabiiladaadi baa la bartay abtirsiyahaagi baa la bartay dadkaasoo dhan maanta waxay diyaar u yihiin aan idiin soo sheegay hadday maanta xabad ay ka dhacdo boosaaso inay ku farxaan maaha kama nahayaan ninka hantidiisa ay ballanqaysanayaanna waa shacabka gobolka bari u dhashay oo dhan iyo soomaaliya o dhan dadka hantidooda ay taallo marka dad badan anigu la hadlay waxa keliya ugu muhiimsana dadku hadda ay ku dadaalayaan waxay securitykooda siday u sugan lahaayeen waayo hantin badan baa taalla dadkaana waa dad indhaha u taagan yihiin waay
okay zakariya xaaji ismaaciil haddii madaxweynihii waddanka uu joogo boosaaso wasiiradii ugu xooga badnaana ay joogaan inkastoo qaarkood ba ay ku dhaawacmeen ciidamadii puntland oo dhanna la keenay ma sukuurad ka baxsan xukuumadda baa la keeni karaa boosaaso oo arrinteeda iyo xaaladeeda sugi karta mise kuwan baa qaab loola hadlo ama qaab wax looga qabto oo ay sidan si ku bedelaan baad leedahay ha la sameeyo sidee baad leedahay ha loo sugo
ama ama ama ammaanka gobolka bari waxaa lagu sugi karaa walaal dadka deegaanka degan markii waxooda loo madax badnayo waayo iyagu waa is yaqaaneen waa dad deegaanka wada degan wey tuutaha maanta nin kastaa xiran karaa nin kastuu gurigu yaallaa wuxuu rabuuna dhici karaa lakiin dadka deegaanka degan way ku qasban yihiin inay ciyaalkooda iyo xaaskooda iyo businessadooda ay securit ay u sameeyaan waayo ninka aniga deegaanka ila degan isku af baan ku wada hadallaa isku aksan baan ku wada hadallaa abtirsiyihiisaan aqaanaa guriga kasoo baxaan aqaanaa nin ii dhuuman kara maahan toban kilomitr hadduu sii jeedo sideed kilomitr wejigiisaan garanaya sii jeedkiisaan garanaya ma fahanti kalsoonidii way dhamaatay xaqiiqdii runta waa saas kalsoonidii way dhamaatay markii maanta hashaashadu ay dhacday nimanka madaxtooyada la keenay oo madaxtooyada puntland lagu soo wareejiyey oo waardeynayay oo afka u wada duubnaa niman oroma ah bay ahayn cabdulla caligaas iyo farolan mas-uulka iyagaa saarson ku daray niman oromo af soomaali ku hadla bay ahaayeen iyagaa geysto sarson ku daro yiri ama ama ethoobia mas-uul ha ka noqoto oo ha usoo dhiigto ama iyagu ha geystaan nimanka madaxtooyada lagu wareejiyo dhan kulli sarson baxeen wiilasha kaleo dhan soomaalida sarson intii laga yimid baa konton wiil oo oroma intii lasoo wataa madaxtooyada lagu wareejiyo iska waardiyeynaya wuxuu iska waardiyeynaya jifada qarjab wey askarta qarjab wey waa dadku madaxweynaha u ahaa way waa dadku xakumo waay isagu
marka zakariya xaaji ismaal ma waxaad leedahay cabdiweli maxamed cali gaaso a madaxweynaha puntland iyo wasiirkiisa amnigu kalsooni wada shaqayneed oo ay isku aaminaan kama dhexayso miya
kama dhexaynin walaal haddaad xasuusato qarjab wuxuu ahaa cabduwel cali gaas dhowr waxyar baan rabaa inaan ku tusiyo mana uu casili karo awood uu ku casilana cabduwel cali gaas ma lahan qarjab wuxuu ahaa markii galmudug iyo puntland heshiisay ninkii yidhi annaga ciddi la heshiisay iyadaa la heshiisay shaqaan isku leenaha ma annaga galmudug iyo annagu isma daakhilo isagoo ku xumeynaya cabduwel cali gaas ma fahantay qarjab iyo cabdulla cagaas dhowr jeer bay isku dhaceen haddadaas ugu dambeysay weegan way isku dhaceen markii banka uu dhahay ha laga qaado afdalow oo oo ciidamadiisa xor ha looga dhigo qarjab bay dhowr mar horena waa isku dhaceen marka marnaba iyagu iskuma fiicneen cabdiweli laakiin awood uma uusan lahayn inuu jagada ka qaado ninkan waayo ninkan jifo weyn buu ka dhashay maadeertiisa gorowana awood buu kuleeyahay qarjab intuu u tago cabdulla cali gaas dakareete madaxweyne waa ku casila ma dhihi karo awooddaas ma laha cabdulla cali gaas
okay su-aasheedii ugu dambeysay sakariya xaaji ismaaciil waxaa tahay afhayeenka gobolka bari gobolka barina hawshiisu way degi weyday muddo hadeerto sakariye xaaji ismaaciil ma ahan sakariye cali xaaji siciid adoo raallia waa iga raalliho okay sakariye xaaji cali siciid waa iga raalliho gobolkan bari way degi weyday xaaladiisu muddona way rafanaysay hadeertana shaqaaqooyin horle oo aan ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed iyo inta nabadda jeceltoona aynu ka farxin baa ka dhacay welina xaaladiisii waxaad noo sheegtay inay meel adag kala taagan tahay guddoomiyihii hore gobolka iyo madaxweynaha hadda xukuumadda jooga maxaad is leedahay sidee baad is leedahay baa xal loogu heli karayaa in arrintani ay degto oo nabadgelyo kusoo noqoto oo ummadda tan dhegtu taagan tahay ay weji wejigan ka duwan ay ku arki karaan
waxay ku haghaagi kartaa markii dadku intii laisku yimaado laisku caloolfiyoobaado qolo kastana waxay xaq u leedahay ay qaadato hadda dhowr bilood ka hor waxaa dhacday wax yar baan rabaa inaan ku kormaro tuulo waaciyi xidiga udhexaysa oo famil ballaaran oo qabiilada dega puntland kamida ay degaan deegaankoodiibaa intii jife kale oo puntland u dhalatayba intay timid kusoo kor degtay markaase waxay yidhahdeen war meeshu nama deeqda miyaa wax lamida adigu naga guuro iyaguna intay yimaadeen bay xoog ku qabsadeen oo laba wiil iyo gabar baa lagu dilay dhowr bilood ka hor toddoba bilood miyaa ka hor maya shan bilood ka hor adiga lix bilood ka hor tii waa kasoo gudubtay maalin hore oo hadda saddex wiil ka hor ah jifidii soo duushay oo jifidaa kusoo duushay baa boosaaso meel aan wax saasa u jirin deegaankoodii baa intii haddana kuwii kale loogu yimid ba haddana lagu kor qabsaday cabdiweli caligaas tii hore oo gabadha iyo iyo labada wiil lagu dilay intuu qardho ka dhex khudbeeyeyba wuxuu yidhi jifidii kale isagoo ilmaadeeradiis u hiilinaya jifidii kale buu dulmay oo wuxuu yidhi deegaankaas xaqu ma le eradaasna ma imaan karaan tii hadda faluuja oo ku dhegan magaalada boosaasana samtin buu yidhi intaas jifi ka mida jifiyadaas bari dega oo puntland degta baa lagu dulmaayay oo deegaankoodii barakicin lagu hayo oo laga barakicinayo oo laga qaadayo marka maamulka noocaas ah maamuladii horey oo puntland soo maray ha kala duwanaadaan sadbuursiguna ha jiro laakiin tan way ka duwan tahay kuwa hore oo dhan cad ool way ka duwan tahay tan waxeedu waa caddahay waa aniga iyo familkayga waa anigu waxa anigu aan rabo haddaadan adigu rabin waa ku gumaadaya waa ku baabi'inaya wey sidee baad igu baabi'inaysaa wey marka waa inaan ku dhaho dhulkaaga al-shabaab baa haysta al-shabaab baa u badan adigu al-shabaab baa tahay adigu koonfurtaa lagaa soo diray adigu puntland baa rabtaa inaad burburiso laakiin de hadda waxay way dhamaadeen su-aashaada markaan dib ugu noqdo waxa keliya dadkan lagu kala badbaadin karaa oo la isugu hayn karaa waxa waaye qolo kastoo deegaankeeda ku noqota qof kastoo deegaankiisa xor u noqda ama adigu ha ku dhaho ii tali ama isagu ha tashado puntland dastuurkeeda review lagu sameeyo isimadii shalay deegaanka wada dhistay iyo dadka wada dhistay haddaysan nooleen oo maanta aysan joogin intii joogta inay isku timaado oo tiraado war haye maamulka ma isku sii haysanaa mise waa kala dareeraa intaas unbay ku badbaadi kartaa laakiin tan hadda ay ku socoto wasiirka amniga kii ciidamada haystay kii kaloo ciidamada haystay kulli iyagaa maanta israadsanaya inaad qoryo isu haysto walaalka oo oo boosto dhexdeena isku raadsanaya ilaa gorowana isu fadhiya laamiyadana isu fadhiya kontarooladii oo dhahaya maanta hebel xaguu maray dadka noocaasa marka shacab ma hogaamin karaa waa maya wey ma hoggaamin kara shacab madaxweyne cabdiweli baysan amar hadda ka qaadanayn iyagii baan kala amar qaadanayn dadka o dhan waa isku dhex yaacay meesha taasaa keenaysa dadka shacabka boosadega maanta inay samaystaan securit iyaga ciyaalkooda iyo xaasaskooda iyo businessadooda iyo deegaankooda u ilaaliyo oo ka madax banaan ciidamadan ay garanayn hadda afdal ciidamada wata annagu maba naqaanba haddaan reerbarinayo qarjab ku watana maba naqaanba runtaa fiican mifant isku agsan xataa manen soomaali waa wadanahay ilmaadeer waa wadanahay magaca waa wadaagnaa laakiin ninka bari ku dhashay oo reer bariga ah oo actionkayga ku hadlayo inay hebel hebel aan aqaano baan kaga kalsoonahay inuu askari ii noqdo daaqadayda iyo gurigayga u ag maro waayo waa waayan leha kaas
sakariye cali xaaji siciid maxay tahay marka dardaarankaaga ugu dambeeyey ama baaqa aad u jeedinaysid guud ahaan puntland gaar ahaana gobolka bari ee aada afhayeenka u tahay aynu kusoo xidhayno waraysigeena maanta
aad iyo aad baan umahadsan tahay mar labaad dhammaantiin waan idin salaamaya waxa waaye dhammaan anigu shacabka gobolka bari waxaan u sheegayaa inay aayahooda ka tashtaan in ay kor ay fiiriyaan aragti dheer waa inay yeeshaan wey waa inay tan mustaqbalka fiiriyaan waa inay tan tomorrow fiiriyaan shacabka puntland dadka raba inay tafraaruqa iyo tashuushka ku kala furaan waa inay iska qabtaan wey waa inay iska ilaaliyaan wey waa inay cabdiweli cali gaas siyaasadiisa hadday xumaatay waa inay isku meel uga soo wada horjeestaan shalay iyagaa doortay maantana iyagaa ka qaadi kara askartaan hadda kala gadootay oo isburbursanaysan anigu waxaan kula talin lahaa xabad wiil inuu ku dhinto maan wiil kuma dhasho nabadda ha lagu dadaalo hala fiiriyo abdalowna ha lasoo qabto maxkamadna ha lasoo istaajiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu halkaad dhegeysiga waraysigaa kala socoteen waa madasha sigistii oo marti inoogu ahaa sakariye cali xaaji siciid anigoo garyaqaan ayaa idinla socodsiinayay dhammaantiin ba intaynu mar kale dib u kulmi doono waad mahadsantihin